inkasta oo qaar ka mid a xildhibaanada aan xilka wasiirnimaha inay ka tirsan xisbiga talada haya ay walaac ka muujiyeen qaybo ka mid a sharcigan cusub laakiin dowladdu waxa ay ku guulaysatay dhowr cod oo loo qaaday ansixinta xeerkan oo uu ka mid yahay in nidaamka ay australia qiimaynta dadka dalbada magangelyada ugu eegto waddan kale wasiir ka tirsan laanta socdaalka britain ayaa sheegay in xeerkan cusub ee aanu qaban doonin dadka ukraine kasoo qaxaya ee dalkan ku imanaya qaab ka baxsan sharciga waxa uu sheegay inuu sharcigani qaban doono dadka aan sidaa sharciga waafaqsanayn dalka kusoo gala oo ay ka mid yihiin dadka doonyaha ku yimaada ama qof mar hore la mustaafiriyay oo dalka dib ugu soo noqday xeerkan ayaa badiba ay u codeeyeen xildhibaanada marka laga reebo dhowr mas-uul waxaa iminka la horgeynayaa aqalka hoose dabayaaqada bishan aynu ku jirno dowladda ayaa ku dacwoonaysa inay muhiim tahay inay tallaabooyinkan qaadaan si loo yareeyo dadka isku soo miidaaminaya biyo mareenka u dhexeeya britain iyo faransiiska mas-uulka u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee the labor party ayaa sheegay in xeerkani ku dhisnayn cadaalad ahayna nidaam saxa oo naxariisti ku jirto nadira xasan waxay la shaqaysaa dadka magangelyada ka dalbada britain waxaan weydiiyey in xeerkani ay yareyn doono dadka britain kusoo gala siyaaba aan waafaqsanayn sharciga gaar ahaana kuwa soo mara biyo mareenka u dhexeeya britain iyo faransiiska horta dowladda sharcigan cusub maxay ugu dan leedahay inay dadka oo qaxootida oo doonanta soo raaca dhinaca wadanka faransiiska oo kasoo gala si sharci la-aan ah in la joojiyo oo la yareeyo laakiin dadka kasoo horjeeda waxay u arkaan inuu kasoo horjeedo shuruucda caalamiga ah laakiin waxaa u maleynaya aniga inuu sharcigan wax badan inuu bedeli doonin dadka imaan doona oo issoo biimeyn doona in wadanka soo galaan qaxootidana ma yareen doonaan mas-uuliyiinta kasoo horjeeda nidaamkan qaar ka mid ah ee qaxoontiga kiisaskooda lagu qiimeynayo waddan kale ayaa ku doodaya in qiimaha hawshaasi ay ku kici doonto ay qaali noqon doonto iyagoo sheegay inay ka jabnaan lahayd haddii dadkaasi la geliyo hoteelada britain ugu qaalisan waxay la mid tahay ayay yidhaahdeen in dalalka saboolka ah la siiyo laaluush ay ku qabtaan shaqo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah iyo taqaxoontiga iyagoo sheegay in qaxoontiga australia ay ku haysa jasiiradaha dalkeeda ka baxsan ay jiraan dad badan oo nafteeda waxyeela halka qaarna ay istilaanba mas-uul ka tirsan dowladda ayaa sheegay inaanay dadka soo raaca doonyaha oo ay badankoodu ka yimaadaan wadamada iiraan ciraaq iyo yemen aanay xeerarkan cusubi celin doonin dad badan oo soomaaliya ayaa iyaga laftooda kusoo galay nidaamka noocan ayaga kasoo gudbay dalka faransiiska dhowaan ayuunbay ahayd markii doonmo sida dad qaxoontiya ay ku qarqameen biyo mareenka u dhexeeya faransiiska iyo dalkan britain cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a london